dowladda britain ayaa wadahadallo la bilowday xoogaga daalibaan si ay ugala xaajooto sidii ay uga soo saari lahaayeen afghanistan dadka haysta jinsiyadda britain iyo afghaaniyiinta u shaqeeyey askarta britain markii ay ku sugnaayeen dalkaasi wakiilka gaarka ee britain u qaabilsan afghanistan xilligan kala guurka ah oo la yidhaahdo simaan gas ayaa waxa uu duulay magaalada dooxa ee dalka qatar si uu ula kulmo wakiilada daalibaan sida lagu sheegay qoraal rasmi ah oo ka soo baxay dowladda britain warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil
waxaa muuqata inay beesha caalamka gaar ahaana wadamada reer galbeedka oo lug weyn ku lahaa weerarkii xoogaga taalibaan xilka looga tuuro ay ku khasban yihiin inay xidhiir la yeeshaan taalibaanta cusub lama dafirikale inay dalkii oo dhan gacanta ku hayaan una muuqdaan inay isbedeleen inkastoo dad badan oo ka faalooda siyaasadda gobolkaasi ay sheegaan odhaahdii soomaaliga ahayd ee hobsiimo hal ayaa la siistaa badiba madaxda sare ee xoogaga taalibaan waxay ku noolaayeen dalka qatar wixii ka horreeyey guushii taalibaan ergey gaar ah oo ay dowladda britain u samaysay inuu la xaajoodo taalibaan ayaa waxa uu kulan kula yeeshay magaalada dooxa ee dalka qatar mudanahan loo yidhaahdo master gas waxa uu saraakiisha taalibaan kula kulmayaa magaaladaasi dooxa si uu uga dhaadhiciyo muhiimadda ay leedahay in la helo waddo ammaan ah oo ay kaga bixi karaan dalka dadka haysta jinsiyadda britain weli ka hadhay iyo shaqaalihii dowladdiisa la shaqayn jirtay labaatankii sannadood ee u dambeeyey ee ay ku sugnaayeen afghanistan waa qoraalkii ugu horreeyey ee la shaaciyey inay xidhiir yeesheen london iyo taalibaan tan iyo wixii ka dambeeyey daadgurayntii uu maraykanku hoggaanka ka ahaa britanna ay qaybta ka ahayd ee afghanistan lagaga saaray dad gaadhaya boqol kun oo qof kadib markii ay dowladdii afghanistan dhacday taalibaan ayaa ku ballan qaaday inay ciddii doonaysa inay dalka ka baxda aanay celin doonin kadib markii beesha caalamka ugu baaqday inay fuliyaan ballan ay qaadeen wax yar un ka hor intii aanu maraykanku ka bixin waddankaasi salaasadii aynu soo dhaafnay ilaa sideed kun oo afghaaniyiin ayaa la keenay britain dowladduna waxa ay ku ballan qaaday inay siin doonto sharci buuxa dhammaantood xidhiid noocee ayay haddaba taalibaan iyo britain iyo weliba reer galbeedku yeelan doonaan maadaama oo aanay meesha oolin kala doorasho oo taalibaan dalka maamusho su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada lesta oo ku taala dalkan britain cilaaqaadka nooca la filaya galbeedka inay la yeelan doonaan afghanistan ay xukunta taalibaan waxaa loo malaynayaa inuu noqon doono mid hoose waayahan oo aan lagu degdegin sababtoo ah reer galbeedka waxay aada iyo aada uga xanuunsan yihiin dagaalkoodii dheeraa ee ay la galeen taalibaan kaasoo ay ku jabeen mana rabaan in ay aqoonsi kula degdegaan taalibaan maadaama ay u arkayaan in ay iyadu sidaas liyin ku helayso hase yeeshee taalibaan dhinaceeda waxay u ballan qaaday adduunka in ay aada uga dadaali doonto xuquuqda dadkeeda iyo iyo dumarka oo wax dhibaato ah aynan ku sameyn doonin adduunkana ay u ballan qaadeen in la aqoonsado maadaama ay yihiin dowladdii sharciga ah ee hadda ka taliso afghanistan reer galbeedka waxaa laga yaabaa in ay aada hoos ugu dhigaan calaaqaadka waxaana dhici karaysaa masiir ay ka masiiri doonaan dowladaha ruushka shiinaha iiraan bakistan turkiga oo laga yaabo inay aqoonsadaan xiriir fiicanna la yeeshaan taalibaan xoogaga taalibaan waxa ay dadaal ugu jiraan inay caalamka tusaan inaanay ahayn taalibaantii hore u haysan jirtay afghanistan waxay sheegeen inay doonayaan inay dhisi doonaan dowlad loo dhan yahay waxaanay wadahadallo goosgoos ah la leeyihiin kooxaha kasoo horjeeda dhinac marka laga eego dadka ka faalooda arrimaha afghanistan ayaa aaminsan ininkasto oo ay taalibaan sheegtay inay la xaajoonayso dhammaan kooxaha ay siyaasadda ku kala duwan yihiin haddana ay og yihiin uguna muuqato iyagoo in ay ka guulaysteen ciidamadii huwanta ahaa ee dalka joogay labaataneyadii sannadood ee u dambeeyey wadaxaajoodkanina uu yahay inay beesha caalamka tusaan inay isbedeleen dhinaca kale waxaa lagu yaqaanaa dalka afghanistan inaanay koox keliya haysan karin awood kasta oo ay leeyihiin ma laga yaabaa haddaba inay taalibaan qanciso kooxaha ay siyaasadda isku maandaafsiisan yihiin waa kan mar kale maxamed xasan dable ha waa dhici karaysaa in ay taalibaan qanciso kooxaha ay siyaasadda ku kala duwan yihiin hadda sida la ogsoon yahay waxaa u socdaa wadahadallo ay kula jiraan kooxahaas kasoo kala jeedo qabaa-ilada taalibaan ay ka kooban tahay bashtuunka oo boqolkiiba afartan iyo laba lagu qiyaaso iyo kuwa laga tirda badan yahay tajiiga iyo usbeyga ay kamid yihiin intaba inay kasoo dhex muuqdaan ayaa dhici karaysa yacni iyayna u badan tahay ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa lagu dhaleeceeyey in afqaaniyiin badan oo la shaqeeyay ciidamada neeto una qalmiyey in lasoo kaxeeyo laga yimi iminkana laga warwar qaba sida ay taalibaan ula dhaqmi doonto cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london